Maamulka Gobolka Banaadir ayaa degmada Yakshiid ka dhagax dhigay wadada isku xirta Waaxaha Heegan iyo Horseed. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada Yakshiid, mas'uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee Xamar iyo bulshada degmada. Guddoomiyaha degmada Yakshiid Suleymaan Maxamuud Faarax ayaa ka warbixiyay ujeedka loo dhisayo wadadan.
waxaa wadadan ilaahay fadligiis kadib een, juhdi weyn ku bixiya guddiga halkan taagan ee xaafadda ee is abaabulay ee juhdiga bixiyey ee dadkii deegaanka abaabulay shaqo fiican ka qabtay aaday u mahadsan yihiin Een, roob roobaa aa, da-aayo nimco ilaahay da-ayso intaas kadib insha allahu tacaala waxaa halkaan iskugu imaan doonaa xargijarka wadadana insha allahu tacaala iskugu imaan doonaa wadada wada muhiima oo suuqbacaad ilaa fagax xiriirinaysa waaye insha allahu tacaala sidoo kalena waxaa qaybta kale lagu dari qaybta kalena insha allahu tacaala waxaa lagu dari doonaa ilaa jarar suuqbacaad ilaa jarar daawudna insha allahu tacaala waa lagu dari doonaa waa loo gudbi doonaa waxay ka mid tahay horumarka iyo bilicda degmada yakshiid ka socdo oo maamulka gobolka banaadir oo hogaaminayo insha allahu tacaalaana wadadan bis kuma ekaan doonta way sii socon doontaa horumarka lagu lagu ee, laga- lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada yakshiid aadaa umahadsantihiin Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriye Yabo, oo dhagax dhigay wadadan ayaa bogaadiyey.
dhagax dhiggaan maanta goobjoog aan ka ahaano waddada dayax ee, u dhaxaysa ee, waaxda horseed iyo ee, heegan waxay dabcan ee, muujinaysaa yaqshid abaabulka ay ku jirto iyo diyaargarowga ay ugu jirto bilicda iyo dhismaha waddooyinka kala duwan kuwa interlooga ah iyo kuwa laamiga ah intaba bulshada iyo markii ay iskaashadaan maamulka wax weyn ayaa soo baxaya far keligeed fool ma dhaqdo haddii aad aragtid magaalo dhisantay haddii aad aragtid magaalo qurxoon haddii aad aragtid magaalo amniya haddaad aragtid magaalo magaalooyinka kale ee ficeeda ama u dhigma la tartamaysa ama ka horraysa waa magaalo shacabkeeda iyo ay iskaashadeen maamulkeeda dowladdu ay iskaashadeen iyo dowladdooda waxaan rajaynaynaa degmooyinka kalena inay ku daysadaan waa fiican yihiin hadda qaar ka mid ah degmooyinkaa bilaabaye laakiin sideeda markaad rabtid bulsho inay wax kula qabato garabkaada istaagto waa in sideeda bulshada iyo adigu waa inaad xiriir leedihiin Wadadan ayaa muhiim u ah bulshada ku nool degmada Yakshiid, taasi oo isku xiri doonta waaxaha horseed iyo heegan.